xaashida wargelinta ka qaybqaadasha ka qaybgalka barnaamijka DAAF oo badbaad loogu talagalay waalidiinta iyo daryeelayaasha. Qiimaynta DAAF oo badbaad barnaamijkaas kow Waxaa lagu marti qaaday qiimaynta ama cilmi baaristan. Waxaan jecelnahay inaan ku marti qaadno ilmahaagu inuu ka qayb qaato cilmi baaristan lagu qiimeynayo barnaamijka la yiraahdo DAAF oo badbaad oo iskuulka uu fulin doono. laba Maxaa sababay inaan ku marti qaadno ilmaha? Qiimeynta waxaa looga jeedaa waayo aragnimada iyo inta ilmuhu ka faa'iideen wixii inta aqoon isweydaarsiga ama tababarku socday ku saabsanaa DAAF oo badbaad mashruucaasi in la ogaado. Ilmahaagu wuxuu lagu marti qaaday inuu ka qayb qaato inuu buuxiyo su'aalo bilowga iyo dhamaadka shanta isbuuc marka la guda galo barnaamijka. Jawaabahaas waxaa loo isticmaali doonaa sidii loo sii xoojin lahaa ama loo sii wanaajin lahaa barnaamijka loo yaqaano DAAF oo badbaad. saddex Yaa ka qayb qaadanaya? Qofka ka qayb qaadanaya go'aanka iyagaa iskale. Ilmahaagu inuu ka qayb qaatana adiga oggolaanshaha lagaa rabaa waa inaad ogolaato wuu ogolaanba. Waxaan isku dayeynaa inaan anagu sheegno inaan qiimeyneyno wararka la siinayo si ay u anfacayso ilmaha adna waxaad arrintaa waxa talow go'aanku kaaga caawinayo go'aankaad qaadanayso. Waxaanu jecelnahay inaanu ku warsanno inaad saxiixdo xaashida ama foomka loo yaqaano oggolaanshaha kaasoo muujinaya inaad raalli ka tahay inuu ilmahaagu ka qayb qaato. Waxaad fasax u leedahay inaad markaa doonto ilmaha ka saarto adigoon wax sabab ah bixin. Waxaa kaloo ilmaha kala bixi doontaa waqti allaale waqtigaad doontay haddaadan u boogin adoo u sheegaya kooxda mid ka mid ah ama macallinka ilmaha. afar Maxaa la weydiin doonaa carruurta? Haddii aad raalli noqoto oo oggolaato inay ka qayb qaataan, waxaa la weydiin doonaa inay buuxiyaan su'aalo ku saabsan markii waxay fikrad ka qabaan iyagu aragtidan bilowga iyo dhamaadka markii ay barnaamijka dhex galaanba. Markaana buug baa loo dhiibayaa buuggaas su'aalaha ka jawaabayana akhrinayaan. Arrintaa wixii ku saabsan haddii aad rabto nuqul ama copy in lagu siiyo waa lagu soo gudbin karaa. shan Wax khatar ah ma ku jiraan ka qayb qaadashadaas? Run ahaantii jawaabtu waxa weeyaan wax khatar ah oo la xiriirsan arrintan inay ka qayb qaataan duruusta noocan ah kuma jiraan. lix Wax faa'iido ah oo ugu jira haddii ay ka qayb qaataan ma jirtaa? Wax toos ah oo faa'iido ama abaalmarin oo ka qayb qaadashada ay qiimeynayaan ma jirto. Haba yaraatee, waxa ka qayb qaadashadaasi waxay siin doontaa aqoon iyo faham wixii ay ka barteen barnaamijkii ahaa DAAF oo badbaad. Fursad waxay u siinaysaa inay wax ka ogaadaan xaaladda guud ee iminka lagu jiro bulshada ku jirto. Waxay kaloo siinaysaa fikrad booliiska gobolka Manchester iyo barnaamijka DAAF oo badbaad fikrad buuxda. Waxay ka siinaysaa waxyaalihii ku wanaagsanayn mashruucan sidii loo waday iyo wuxuu ku fiicnaa si loo sii wado oo dad kalena loogu faa'iideeyo. toddoba Maxaa lagu sameynayaa warbixinta markay carruurtu buuxiyaan qiimeynta iyo su'aalaha iyo jawaabaha ay sameeyaan? Markii aad oggolaato inuu ilmahaas ka qayb galo daraasadda ama cilmi baaristaas wa- waxaan la xidhiidhanaa ilmahaaga daadiisa iyo waxaanu daadiisaan weydiinaynaa iyo dhadiga labada xubinyaha iyo bulshada iyo jeedi ka soo jeedo jamaacadda manchester ee loo yaqaano manchester metropolitan university ayaa ah qofkaad sameyneysa ee isku isku dibirideysa cilmi baadhistan loom- wax- lamana xidhiidhsana qofka m- waxa faahfaahintiisa iyo waxaasi jaamacadda manchester waxay tahay kuwa diiwaan gashan inay badbaadiyaan ama ilaaliyaan xafidaan qof kasta waxa faahfaahintiisa waa sida magacyada iyo daadiisa iyo waxaas oo dhan inay xafidaan oo ilaaliyaan oo ina cid kalena la wadaagin Een, uma ururinayno oo war- war- warbixintan ama wargelintan qayb ka mid ah cilmi baarista ama daraasadda sida magacyada iyo telefoonada nambarkooda maaha laakiin waxaan weydiinaynaa ilmaha inaynu siino waxa ku cayiman oo ku- ku- ku lug leh barnaamijka loo yaqaano dhaaf oo badbaad kooxdaasi si ay ugu xidhiidhiyaan bilowga iyo dhammaadka su-aalaha la weydiinayo markuu dhammaado mashruucu M- arrintaasi looma gudbinayo cid kale waxayna ku eg tahay uun su-aalaha markii la bixiyo dhammaan bulshada m- m- dadweynaha iyo iyagoo matalaya danaha guud waxaanu jecelnahay inaanu hawsha dadweynaha loo qabto sida sharci waafaqsan loogu fuliyo waxaan ururinaynaa uun sida caafimaadka wargelinta caafimaadka iyo bulshada waxaanu doonaynaa taana inaanu eegno in wixii dadkii bulshadii ka wada faa'iideysanayaan barnaamijkaas iyo aragti wuxuu wado adigu xaq baad u leedahay inaad ka qayb qaadato isbedesho aan wararkaana la xa- lagu ilaaliyo lagu xafido sida qaynuunku qabo arrintaasi waa la xafidayaa cilmi baarayaashuna waxay ku- waxay war sugan oo saxa ayay hayn doonaan haddii ilmahaaga aad ka saarto waqtiga shanta beri uu ku jiro tobabarka markaas waxaan weli warbixintaa sidii waan sii yarhaynaynaa cid lama wadaagayno arrimahaas aanu ka qaadnay faahfaahintaas aanu ka ururino xaashadahaas cid saddexaad lama wadaagayno haddii ay tahay in la wadaago jam- waxa loo jeedaa in loo isticmaalayo qiimeynta iyo isticmaalka een, waxyaalaha sida loo xafidayo iyo ammaanka een, howlaha lagu wadayo jaamacadda manchester aragtideedu waxa weyn ama siyaasaddeeda ku jaangoosan tahay in qof kasta markuu bixinayo jawaabaha ama su-aalaha ka bixinayo jawaabihiisa inuuna magaciisuba ku xidhiirsanayn ama lagu qorin halkaa magaca ilmo qofkaas ma jaamacadda manchester marna ma iibin doonto faahfaahinta dadka cid kaloo saddexaadna ma siin ma gaadhsiin karto waxaan u doonaynaa qura inaan ku ogaano ilaa intii muhiima sababta oo cilmi baaris darteed awgeed Ama- warbixinta iyo jawaabahaas qof kasta wuxuu lahaan doontaa meel lagu xafido jaamacaddu xafidayso had iyo goorna uu xafidnaanaya cil- kooxda cilmi baadhista unbaa heli karta oo isticmaalaysa markay doonayaan dul- in wixii laga faa'iidaystay iyo waxa sidii loo bedi lahay loo sifinayn lahaa markay ka fikirayaan waxaa la hayn doonaa muddo saddex bilood ayaa la xafidayaa markaa inta laga dhammaanayo qiimeynta mashruuca ee lagu- laga gunaanadayo muddadaas kadib waxaa lala wixii warbixin ee la ururiyey ee jawaabihii caruurtu bixiyeen iyo wixii meeshiiba waa la tuurayaa waana la baabi'in doonaa oo la tirtirayaa iyadoon laga samaynin wax nuqula ama koobiya lagu samaynin kombiyuutarada ama wax kastaba lagu samaynin marna ma dhacayso in ilmaha magaciisa ee cid ka kale hesho markii la weydiinayo su-aalaha ama wixii laga rikoor gareeyay ama laga qoray arrintaa wixii ku saabsanay dheeraada waxaad ka heli kartaa isticmaalka iyo xafidaadda qofku xaqa uu leeyahay jamaacadda xafidaad bay bogga xafidaadeeda wararka la bixinayo dhan waxay ahaanayaan qof aan qofkii waxaan la xidhiidsanayn oo warbixin keligeeda socota ilmaha magaciisi iyo daadiisi waxoo dhanna kuma xidhiidsana ilmahaaga magaciisu ma cidnimo ogaa kuma noqonaanayo warqadda sidaa darteed kama muuqanayso aalahay ka jawaabaya iyo warbixinta lasoo daabici doono midnaba magacyadooda ilmaha laguma muujinayo waxaan kaa codsanaynaa waxaad codsan kartaa koobiga u dambeeya marka hore warbixinta lasoo sameeyo inaad hesho koobi wargelintan aan ururino waxay ahaanaysaa mid xaafidaan ilmaha ma ogaanayno inuu ilmahaaga magaciisu ka mid yahay cilmi baadhista waana laga saarayaa in ilmahaas aragtidiisa mooyaane magaciisa iyo faahfaahintiisa kuma qornaanayso saanu kor usoo sheegnay waxaad codsan kartaa koobi ama nuqol su-aalaha la weydiin doona ilmaha ee la xidhiidha arrintaas iyo haddii aadan ku faraxsanayn sidaa darteed waad ka saari kartaa in su-aalaha waxaansa xulan weydiin maayo waxaa kaloo dheeraada intaas iyo ka qayb qaadashay su-aalahaas waxaa lale waxay ku jawaabaan oo dhan waa la xafidayaa waxaan loo isticmaalayaa un daraasadda awgeed si loo ogaado waxaan maxamed waxtar siduu yahay barnaamijku iyo waxyaalaha loo baahan yahay in la sii wanaajiyo warar dheeraada haddii la isticmaalka warbixinta ku saabsan waxaad kala xidhiidhi kartaa bogga jamaacaddu isago xafido wararka ka qayb qaadashadaada ilmaha wuxoor buu yahay inuu ka qayb qaato oo ka qayb galo isagoon wax sababa bixinin ama iska badaayo haddii aad raalli ka noqoto ilmahaagu inuu ka qayb qaato cilmi baaristan iyo daraasadan waxaanu ku weydiinaynaa inaad soo saxeixdo foomka ee oggolaanshaha ka hor intuunu hawsha la bilaabin wixii warar la xidhiidsan arrintaas ibliis fadlan waxaad la xidhiidhi kartaa jamaacaddu se waxaafidda arrintaas maxaa dhici doona marka la dhammeeyo daraasadda ama cilmi baadhista waxaa lale wixii ka soo baxay marka la isugu geeyo fikradahaas oo dhan warbixin baa laga qoraya warbixintaasi waxaa lagu daabacayaa aqoon suweydaasiyada meelaha waxbarashada yaa eegi doona arrintaasi waxaa eegay dadka qaybta loo jamaacadda qaybta humanitiska loo yaqaano guddigaasaa xafidaysa oo eegi doonta haddii aan wax walaaca ka qabo yaan la xidhiidhi karaa arrintaasi oo yaan cabasho u gudbin karaa haddii aad wax walaaca ka qabto inta lagu jiro daraasadan iyo waxbarashadan waxaad la hadli kartaa dadka kooxda ka mid ah baarista hawsha wadda waxayna ku dadaaleen sidii ugu fiican jawaab kuu siin karaan waxaa laala wixii su-aalaad ka qabto waxaana la soo xidhiidhi kartaa haddaad doonayso qofka hogaaminaya magaciisu yahay doctor aadan wesol oo emailkiisu yahay a dot wesol w s t a l at m m u dot a c dot u k telefoonkuna waa o one six one two four seven two seven seven one ama waxaad la soo xidhiidhi kartaa dr simon mercy oo cinwaankiisa emailkiisu yahay s dot mercy a m a m a s e y at m m u dot a c u k telefoonkiisuniyana o one six one two four seven two eight two three haddii aad doonayso inaad samayso cabasho rasmi ah fadlan la soo xidhiid professor susan bains oo emailkeedu yahay s bains oo b a i n e s at m m u dot a c dot u k oo ah madaxa qaybta qaynuunada haddii aad wax walaaca ka qabto oo arrintaa ku saabsan la ururinayo daraasadaasi een kooxda sarkaalka xafidaada ayaad la soo xidhiidri kartaa adigoo isticmaalaya cinwaankan emailkan legal at m m u a c u k email addresskiisu adma adigoo soo wacaya telefoonka owen six one two four seven three three three one ama soo qor- war qoraal kusoo sameynaya adoo soo diraya adresska ah data protection officer legal services all saints building manchester metropolitan university manchester m15 6bh okay waxaad xaq u leedahay inaad haddii aadan waxaad o dhan ku qancin inaad dacwato ama dacwad fidin karto oad usoo caaban karto guddiga een, xafidaadda m- waxaa la la faahfaahinta qofka bini-aadmiga oo cinwaankoodu yahay h t t b s laba dhibcood laba xariijin i c o dot org dot u k xariijin G global xariijin contact us waad ku mahadsan tahay ka qaybqaadashada barnaamijkan fulin doono